Saacadihii la soo dhaafay waxaa deegaanka fadhiisame oo qiyaastii labaatan kiilomitir u jira magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ka dhacay duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha Maraykanka waxayna ku dileen laba ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawaceen labo kale dadka rayidka ah ee ay dileen ayaa guranayay xabagta beeyada ama meydiga waxayna u duqeeyeen si bareer ah mid ka mid ah labada ruux ee waxyeeladu soo gaartay ayaa dhaawiciisu aad u daran yahay waxaana la soo warinayaa in ay xaaladiisu culus tahay duqeymaha bahalnimo oo ay diyaaradaha Maraykanka ku beegsanayaan dadka shacabka ah ayaa si weyn ugu soo badanaya deegaanadan waxaana falalkaasi wuxuushnimada ah raali ka ah kuna barbartaagan Maraykanka maamulka la baxay Puntland oo deegaanadaasi ka arrimiya maamulada shisheeyaha ka dhisay dalka ayaa hiil iyo hool la garab taagan dowladaha shisheeye ee duulaanka ku ah dalkeena muslimka ah iyagoona ay horey ugu gacan geliyeen kheyraadka waddanka bad iyo bari intuba ilaa iyo haddana waxa ay diyaar u yihiin sidii ay ku fulin lahaayeen danaha reer galbeedka iyo kuwa Afrikaanta ah